xilliyada roobabka ay codsaana bulshada ku nool xaafadaha magaalada Sanjaar waxa ay ka cawdaan biyaha roobabka oo saameyn ku yeesha wadooyinka marinka u ah xaafadaha magaaladan maadaama aynan lahayn magaalada nidaam biyo suur wanaagsan kaasi oo dibadda magaalada u saara biyaha roobabka si looga taxadiro xirinka biyaha ee ay ku xirmaan xaafadaha magaaladan gudoomiyaha xaafadda hantiwadaag ee magaalada Jowhar Cusmaan Cumar Xuseen Cusmaan Gaab oo baaq u diraya dadweynaha xaafadda hantiwadaag ayaa bulshada ugu baaqay inay furaan wadooyinka biyuhu ay maraan si marka roobabka ay da'aan biyuhu ay noqdaan kuwa jihisma isla markaasina looga gaashaanto in biyuhu ay ku xirmaan gudaha xaafadda hantiwadaag waxa uuna sidoo kale sheegay in la xisaabtami doono cid kasta oo dhisata marinka biyaha oo ah wadooyinka in maadaama u bilowday roobkii dayrta oo markaad gabacdi aan filanayno khayrka ilaahay aan filanayno waxaan rabnaa marka in roobkii hadaa maadaama uuna bilowday wadooyinkii la furo dadkii dadkii biyo xireenada dhigtay ay furaan sababtoo maalin hore mishinka dhibaata ayaa ka dhacday waa ognahay dad ayaa isku dhibaateeyey khayrku ilaahay keena dartiisa ayayna isku dhibaateeyeen carrada ay gacantooda ku dhigteen ayayna isku dhibaateeyeen marka si ayna taasu dhicin dadkuba ha furaan qof walba meesha ida carradu ay dhigtay oo jida ha ka qaado intaana loo imaanon ka qaad la dhihin aydaas ka qaado qofka walaalkeeda ku ixtiraamto inay biyahaas ka baxaan oo ay hore u dhaafaan sababtoo biyaha meel loogu talagalay ayaa jirto oo la yihahdo badda cas biyahaas halkaasaa loogu talagalay oo qoraxsina ay xaafidda hantooda ka aadaan marka biyahaas jidadkooda ha furnaadaano qof walba meeshai carro dhigatay hore ha furto inkastoo hadda xaafadahan dhex socono annagoon dhex wareegayno haddana qofka waxaa ka wanaagsan in yeel la yihahdo inuu asiga sii xilqaamo ou jidkaas u furo una furo si dar allah uuna qofka walaalkiisa una ku dhibaataynin dadka biraha sursurtay markuu roob yar yimaadoba meesha yartee la mari lahaa xiranayo waa khalad waana mana laga yeeli doono qof walba gurigeeda sharciga uu leeyahay gurigaasu meeshuu ku egyahayna ku egtaha qof walba xaalada ka baxsan iyadu ma lahan inay dad ku dhibaataysa muslim ku dhibaataysan xaqu ma lahan baaqa guddoomiyaha ayaa imaanaya xilli roobabka dayirto ay ka curteen magaalada tani jowhar iyo guud ahaan gobolka shabeellaha dhexe